marka mawduuca ka soo baxay waxaa ka mid ah in aan qoraal ka soo saarnay inta la hor bandhigi doono dowladda dhexe iyo madaxweynaha si waxyaalaha hadda ciqaabadaha dadka haysta ay ka mid yihiin wadooyinka oo maaragtay ku yar gobolka iyo waxbarashada oo aad u hooseyso caruur waxaa hadda iskuullada ka maqan kudhodhowaad siddeed boqol iyo konton caruur oo aan iskuul ku jirin sababtay uga maqan yihiinna aan la ogeyn loo malaynaya inay keento un awood darro dowladdii oo aan hagaajinin siyaabadii ilmaha wax ku baran lahayn si iskoollo fiican in loo dhiso iyo dhibaato la xiriira macallimiinta oo ka cararay gobolka waagii ay maaragtay nabadgelyo xumada ka jirtay ilaa dhowr sano waxaa kale oo jira markii la fiiriyo dhinaca horumarka arrimaha ku saabsan biyaha helitaanka biyaha waxaa la qiyaasay boqolkiiba soddon oo keliya ayaa biyo fiican oo la cabbi karo ama xoolaha ay cabbi karaan ayaa laga helaa markii la fiiriyo guud ahaan dadka ku nool inta qof oo heli karto boqolkiiba soddon keliya maqaayad boqolkiiba toddobaatan ma haystaan meel fiican oo biyo iyo maaragtay ay kaga faa'iidaystaan xoolahooda iyo dadkooda caafimaadka sidaa oo kaleeto dhibaato ugu waaweyn baa naga haysta marka tusaale ahaan hadda kunkii caruur oo dhalataba ugu yaraan dhowr boqol ayaa dhimata marka macnaheedu waxaa waye dhinaca caafimaadka iyo ilmaha maaragtay dhalmadoodii in wax weyn laga qabto laga bedelo saaad ogsoontihiinna arrinta la xiriirta cimiladda oo loo yaqaano climate change iyadana dhibaato badan inoo keentay markuu roobka maaragtay mahiigaanka uu dhaco ama uu daato ama uu waxaa dhaca marka dhulkii in daad dhulkii uu qaado wadooyinkiina uu xaaqo guryihii dadka ka baabi'iyo xoolihiina dadka ay ka dhammaadaan marka labada dhinacba nooma roona ama ha noqoto jiilaal ama dhulka markuu aaran yahaybo annaga waxaan kala kulannaa uun ciqaabado maaragtay ku saabsan cimilada beryaan isbedeshay arrinta ugu weyn iyadana maanta laga dhawaajiyey waxaa ka mid ah nabadgelyada iyadana oo ku noqotay ciqaabad dhinaca horumarka waayo waxaa la isticmaalaa inay nabadgelyo xumo meesha ka jirto markii ay dadku ay noo diidayaan dowlad ha noqoto ama hay-ado kale ha noqdaan inay noo diidaan horumarka ama inay ay maaragtay raasimaal noo keenaan marka arrintaasna waa laga hadlay sidii aan ooga bixi lahayn iyo qabadkeediina waa laga waa la taabtay iyo guud ahaan horumarka gobolka tan ugu muhiimsan aan maanta arkay oo meeshan iga soo baxday wadajirka madaxda iyo xildhibaanada meesha isugu timid waa wax weyn oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan